halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u fara badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunida joogaan markiina ugu dambaysay waxaynu ku soo gunaanadnay aayadda toddoba iyo labaatanaad markaasoo elifas uu dhammaystay qaybtii koowaad ee hadalkiisa markaasoo uu lahaa bal eeg annagu xaalkan waannu baarnay oo sidaas bayna tahay haddaba bal maqal oo nafsaddaada u ogow waxaannu markaasi caawa idiin bilaabaynaa cutubka lixaad oo aynu kaga gudbi doonno kan toddobaad haddaba labada cutub waa isku hal cashar oo wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc oo qura oo ayuub baa u jawaabaya elifas haddaan markii ugu horraysay caawa idiin bilowno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka lix boqol iyo konton ee axdigii hore cutubka lixaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan markaasaa ayuub jawaabay oo wuxuu yidhi haahe haddii dhibkayga la miisaami lahaa oo masiibadayda kafado la wada saari lahaa hadalkiisu wuu sii socdaa sidaan ka arki doonno aayadda saddexaad ee cutubka lixaad haatanse ayuub wuu muddacayaa oo wuxuu leeyahay war miyaaban calolxumadayda sharrixi karaa oo innaba tafaasiil kama bixin karo waxa igu dhacay marka waxaad inta ka arkaysaa inaan elifas caawiyin ayuub marnaba in la yidhaahdo waxaad leedahay dunuub qarsoon oo waxaa lagaa doonayaa waa inaad dembiyadaada qirataa oo aad ilaah hortiisa ku qumanaataa ayaan mararka qaar noqonaynin wax runta ku sallaysan ayuubna wuxuu leeyahay marka hore elifasow waa inaad ogaataa waxa ay su'aashaydu tahay hase yeeshee elifas wuxuu sheegay ahmiyadda arrinku uu lahaa taladiisu waxay ahayd mid wanaagsan oo run ah laakiin welibana ma uusan caawinin ayuub waxay la mid ahayd sida marka aannu dadka ku leennahay waxaa jawaab idin haya masiixa adigoo aan eegaynin su'aasha qofka aad la talinayso haddaba ayuub wuxuu u baahan yahay talooyin ka sii badan kuwii elifas uu bixiyey wuxuuna haatan u cabaadayaa sida aar libaax oo la dhaawacay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu horay u sii wadaynaa jawaabtii ayuub uu ka bixiyey taladii elifas oo wuxuu haatan leeyahay sida ku qoran aayadaha saddex ilaa shan wuxuuna haatan dhammaystirayaa hadalkiisii qabyada ahaa sida ku qoran aayaddii labaad markaasoo uu lahaa haahe haddii dhibkayga la miisaami lahaa oo masiibadayda kafado la wada saari lahaa sida aayadaha saddex ilaa shan ku qoranna wuxuu raacinayaa wuu ka sii cuslaan lahaa camuudda badaha sidaas daraaddeed hadalkaygii degdeg buu noqday waayo ilaaha qaadirka ah fallaadhiisii ayaa igu dhex jira oo naftayduna wabayadoodii way cabaysaa oo ilaah cabsiintiisiina anigay igu soo kacdaa dameer dibadeedku miyuu ciyaa markuu coos haysto dibiguse miyuu ciyaa markii cunto la siiyo haddaan soo koobno hadalladan ayuub ayuu wuxuu ku leeyahay elifaas war waan ooyayaa oo waad arkaysaa dhibaatadayda welibana wax naxariis ah ima aadan tusin waxaad iila macaamiloonaysaa sida inaanay dhibaato i haysanin ma aanan cabteen mana qayliyeen haddaannu dhib jirin ayuu leeyahay nebi ayuub oo wuxuu leeyahay dameer dibadeedku miyuu ciyaa markuu coos haysto dulucduna waxay noqonaysaa in qudhiisu aannu cabaadeen haddii aanay jirin wax dhaawacaya haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaa nebi ayuub haddana uu leeyahay sida ku qoran cutubka lixaad aayadaha lix ilaa toddoba sida tan wixii aan dhadhan lahayn miyaa cusballa'aan la cuni karaa ukunta xabkeeduse miyuu dhadhan leeyahay naftaydu way diiddaa inay taabato waxay ii yihiin sida cunto la nacay oo kale marka uu leeyahay waxay ii yihiin sida cunto la nacay oo kale ayuu ula jeedaa cunno lalaba miidhan ah haddaan horay idinku sii wadno ayaa nebi ayuub wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadaha siddeed ilaa sagaal ee cutubka lixaad isla baalka lix boqol iyo konton ee axdigii hore sida tan haahe balmaan helo waxa aan u baryootomo oo ilaah balmuu isiiyo waxa aan u xiisoodo oo xataa ilaah balmuu iska jeclaado inuu i burburiyo oo balmuu gacantiisa iga sii daayo oo i baabbi'iyo wuxuu haatan ku dhacay dabin oo innaba ma haysto meel uu caawimaad ka helayo wuxuuna haatan baadigoobayaa caddaaladda ilaah oo aad buu u rafaadsan yahay wuxuuna aad u doonayaa in ilaah uu burburiyo oo uu ka takhalluso oo intuu gacantiisa soo fidiyo isaga baabbi'iyo markaan soo gaabiyo wuxuu nebi ayuub leeyahay geeridu mar bay nolosha dhaantaa oo waxaa ii wanaagsan inaan dhinto haddaan horay idinku sii wadno ayaa haatan aan eegaynaa kitaabkii nebi ayuub cutubka lixaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qoran sida tan markaas waan istariixi lahaaye oo waxaan u adkaysan lahaa xanuun aan ii turayn bal xooggaygu waa maxay inaan sugo aawadeed aakhirkayguse waa maxay inaan dulqaato aawadeed markaan soo gaabiyo nebi ayuub wuxuu leeyahay maba jirto waxaan u sii noolaado weli waxaannu ku guda jirnaa jawaabtii nebi ayuub uu siiyey elifaas oo haatanna wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda laba-iyo tobanaad ee baalka lix boqol konton iyo kow ee axdigii hore sida tan war xooggaygu ma xoogga dhagaxyadabaa mise jidhkaygu ma naxaasbaa marka uu sidaas leeyahay wuxuu ula jeedaa miyaanan ahayn bini'aadan daciif ah xagga jidhka haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii ayuub cutubka lixaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan war soo ma aha inaanan iscaawiyi karaynin sowse xikmaddu igama fogaan kii diyaar u ah inuu qalbi jabo waa in saaxiibkiis uu u naxariisto waaba intaasoo uu ka tago cabsida ilaaha qaadirka ah wuxuu nebi ayuub leeyahay war soo ma aha in saaxiibadu ay isku jixinjixaan oo bal eeg iiba niximayside haddaan horay idinku sii wadno kitaabka nebi ayuub oo aannu eegno cutubka lixaad aayadda shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan walaalahay waa u khiyaano badnaayeen sida durdur oo kale sida biyaha durdurrada oo iska baaba'a markii la eego luqadda cibraaniyada ayuu ula jeedaa in saaxiibadiis ay la mid ahaayeen sida wirwirka oo markii qof dusha uu ka arko la noqonayso inuu ku soo socdo hara biyo ah wuxuu leeyahay markii aan arkay saddexdaydii saaxiib oo soo socda ayaan isku idhi ilaah baa mahad leh waayo saaxiibaday baa soo socda oo dhibaatadayda way garan doonaan oo way ii jixinjixi doonaan wuxuu markaasi leeyahay naxariistoodii waxay la mid noqotay sida wirwirka lamadegaanka oo markii aad ku soo dhowaato iska baaba'a haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno baalka lix boqol kow iyo konton ee axdigii hore cutubka lixaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaa qoran sida tan kuwaasoo barafka la madoobaaday oo uu barafka cad isku qariyo markay qorraxoodaan way libraan oo markay kululaadaanna meeshooday ka baaba'aan wuxuu leeyahay ragganu waxay la mid yihiin sida barkad biyo ah oo baraf daboolay wuxuu leeyahay adigoo moodaya inaad ku kor socon karayso barafka dushiisa ayaa markii aad ku istaagto waxaad arkaysaa in barafku uu kula jabayo oo aad ku dhex librayso wuxuu ka wadaa ma ahan kuwo caawimaad leh oo wuxuu leeyahay saaxiibtinimadooda khiyaano ayaa ku dahaaran waxay kula noqonaysaa inay saaxiibo wanaagsan yihiin laakiin buu leeyahay ma ahan haddaba dadka maanta waxay haystaan caawimaad aan waxtar lahayn waxaanan ku sifayn karnaa cabaadka ka baxaya nebi ayuub inuu la mid yahay ama lagu sifayn karo kan dadka maanta dadku waxyaabo lagu farxo iyo hantiba way leeyihiin haddana weli way dhibaataysan yihiin waxaad arkaysaa inay haysato cidlannimo walaac iyo farxaddarro waxaad arkaysaa inay rafaadsan yihiin waxay u baahan yihiin oo keliya ilaah nebi ayuub wuxuu leeyahay haddii aad wax ii sheegaysaan ama aad ila talinaysaan nin tala qaata oo wax la bari karo waan ahaye bal ii sheega haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka lixaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaa qoran sida tan bal wax i bar oo anna waan iska aamusayaa oo i garansiiya wixii aan ku qaldamay erayo run ahu xoog badana laakiin balcanaantiinna muranka ahu maxay caddaysaa ma waxaad u malaynaysaan inaad erayo canaanataan maxaa yeelay kii quustay hadalkiisu waa sida dabayl oo kale haatan nebi ayuub wuxuu leeyahay taladiinnu way wanaagsan tahay ha yeeshee weli ka hadli maysaan dhibaatidayda oo dhan oo ii sheegi maysaan waxaa dhibkanu uu ii gaadhay waxaan garanayaa qof tiibii qaba oo u tegay dhakhtar boocbooc ah markaasuu ku yidhi war hargab baad qabtaaye ee filfil iyo ukun badan cun hase yeeshee markii dhakhtar wanaagsan uu u yimid ayaa la arkay in arrinkiisa aannu waxba laga qaban karaynin haatan nebi ayuub wuxuu gartay in kuwan ayan innaba waxba ka qaban karin dhibaatada haysata isaga oo ayan u sheegi karin waxa haya nebi ayuub dhibaato ayaa ka haysata sidii uu ku garan lahaa waxa haya waxa ay yihiin iyo wixii uu galabsaday ee keenay in ilaah sidan qaraar uu ula macaamiloodo saaxiibbadiis waxay ku leeyihiin nafsaddaada waxaa ku jira dembiye qarsoon sidaas aawadeed baa ilaah sida xun uu kuula macaamilooday inkastoo bay leeyihiin innaga aynu moodnay inaad tahay nin xaq ah laakiin bay leeyihiin haatan ilaah baa shaaca kaa qaaday isagoo garanaya inaannu waxba eed ah ilaah horti ku lahayn ayuu nebi ayuub doonayaa inuu ogaado waxa waxa kanu ay ugu dhacayaan ha yeeshee saaxiibbadiis oo dhan waxay leeyihiin maadaama aadan dembiyadaada qiranin ayaa ilaah haatan sidan qaraar uu kuula isticmaalay haatanna waxaannu soo gaarnay cutubka toddobaad oo qayb ka ah jawaabtii nebi ayuub oo inoogu soo bilaabatay cutubkii lixaad haddaan iminka idiin bilowno cutubkii toddobaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka lix boqol kow iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan warso howl diyaar uma aha bini'aadmiga dhulka jooga sowso maalmihiisu ma aha sida kuwo shaqaale oo kale sida addoon hoos u xiisooda iyo sida shaqaale mushaaradiisa filanaya sidaasoo kale waxaa lay siiyaa habeenno daal badan ayuub wax qalbiqaboojin ah ma helin oo xanuunkiisiina isma beddelin aad buu u tabaalaysan yahay oo saaxiibadiisna waxay u muuqataa inay arrinkaasi ismoogaysiinayaan welibana ma ayan qalbi qaboojinin oo xitaa xaaskiisii ayaa niyad jebisay oo waxay ku tidhi marka ugu horraysa ilaah wax ka sheeg dabeetana iska dhimo iska dhimo waxay ula jeeddaa isdil ama isceeji markii adduunkiisii oo dhaniba wada dumay ayaa haddana wuxuu noqday nin caloolxumo badan oo qalbi jabsan oo markii dadka ay arkaan ay ka naxaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka toddobaad aayadaha afar ilaa lix ee baalka lix boqol laba iyo konton ee axdigii hore haddaba markaan jiibsado waxaan idhaahdaa bal goormaan kici doonaa laakiinse habeenku waa dheer yahay oo tan iyo waa beriga waan rogrogmadaa jidhkaygii waxaa ku dedan dirxiyo iyo qolfo ciid ah haddaba dubkaygu waa isqabsadaa dabadeedna wuu sii dilaacaa cimrigaygu waa ka dheereeya dungudbiyaha dharsameeyaha oo rajo la'aan baan ku noolahay nebi ayuub waxay la ahayd inuu qabo cudur aan bogsasho lahayn oo welibana wuxuu dareemay in maalmihiisii dhimashadu ay soo dhow yihiin sida abbaarta ah cudurkii hayey ma wanaagsanayn hase yeeshee innaba dhibaatadiisa dankama gelin markii ay u yimaadeen waxba kama qaban dhibaatadii haysatay isaga welibana waxay u muuqataa inayan garan dhibaatada haysata waxaa la yidhi saaxiibku waa kan ku garanaya oo welibana dhibaato kasta ee aad ku jirto aan kaaga baxaynin oo kugu jecel hase yeeshee saaxiibadan garan maayaan nebi ayuub oo wuxuu leeyahay marka la eego sida cudurka uu u naafeeyey ayaa waxaa waajib ku ah saaxiibbadiis inay muujiyaan naxariis taasoo ay ismoogaysiiyeen iyagoo is leh ayuub wuxuu ahaa nin xaq daran haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayuub ayaannu hoos u dhaadhacaynaa oo aan eegaynaa cutubka toddobaad aayadaha saddex iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan markaan idhaahdo sariirtayda ii raaxayn doonta oo gogashayda cabatinkayga iga sahli doonta ayaad riyooyin igu bajisaa oo waxaad igu cabsiisaa muuqashooyin sidaas daraaddeed naftaydu waxay lafahayga ka doorataa ceejin iyo geeri noloshayda waan nacsanahay oo dooni maayo inaan weligay sii noolaado war iska kaydaa cimrigaygu waa neefsasho oo kale waxay u muuqataa in xanuunka haya uu gaarsiiyey in miirkiisu uu lumo oo uu yidhaahdo hadallo aan ka fiirsasho lahayn haddaan horay idinku sii wadno oo aannu ka akhrinno kitaabkii nebi ayuub cutubka toddobaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaa qoran sida tan bal bini'aadmigu muxuu u yahay oo aad u weynaysaa balse maxaad uga fikiraysaa isaga bal maxaad subax kasta u soo booqanaysaa oo aad daqiiqad kasta u tijaabinaysaa bal ilaa goormaadan iga sii jeesanayn oo aadan iska kaydaynayn intaan cantuuftayda liqayo waxaad markaasi arkaysaa inuu aad u doonayo inuu iska dhinto oo uu ka badbaado dhibaatada weyn ee haysata wuxuu doonayaa in ilaah uu u yimaado wuxuuna haatan dareensan yahay in la tijaabinayo laakiin haddana garan maayo waxa keenay tijaabadan jawaabtii uu ka bixiyey waa mid dad badan ay bixin lahaayeen waa marka uu leeyahay bal goormaadan iga sii jeysanayn oo aadan iska kaydaynaynin intaan candhuuftayda liqayo haddaan horay idinku sii wadno oo aan soo koobno jawaabta nebi ayuub uu siinayo elifaas sida ku qoran cutubkii lixaad iyo kan toddobaad ayaannu gunaanadka ka eegaynaa baalka lix boqol laba iyo konton ee axdigii hore cutubka toddobaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo haddii aan dembaabay bal maxaan kuu sameeyaa kaaga dadka ilaaliyow bal maxaad iiga dhigtay calaamad si aan nafsaddayda culaab ugu noqdo oo bal maxaad xadgudubkayga iiga saamixi weysay oo dembigaygana maxaad iiga fogeyn weysay waayo haatan ciiddan ku dhex jiibsan doonaa aad baadna ii doondooni doontaa laakiinse siima aan jiri doono waxay soo qaadeen su'aasha ku saabsan dembigii ayuub nebi ayuub odhan maayo anigu eed ma lihi wuxuuse qiranayaa inuu dembi leeyahay hase yeeshee wuxuu la yaaban yahay waxa isaga keliya looga doortay aadmiga in dembiyadiisa lagu imtixaamo oo laga dhigo dembiilo weyn wuxuu kaloo la yaaban yahay waxa noloshiisa loo culaysiiyey marka aannu ahayn isaga dembiilo xun wuxuu kaloo la yaaban yahay waxa ilaah aannu ugu naxariisan iyo waxa ilaah uu u cafin waayey dembiyadiisa oo xidhiirkii loogu soo celin waayey maadaama uu qiranayo inuu yahay dembiile ayuu haddana leeyahay ilaah wuxuu ula isticmaalay si adag oo isaga nebi ayuub ah aannu u qalmin waxaan arkaynaa in nebi ayuub sumcaddiisii ay dhulka ku soo dhacday marka sumcaddaada ama sharaftaada ay jabto wuxuu noqonayaa mid shayddaanku uu calaamadaysto ama uu soo raadsado waana wax badanaa ku dhaca dadka maanta kuwaasoo doonaya inay dembiyadooda keli ahaantood la dagaalamaan marka hore wuxuu shayddaanku isku dayaa inuu jebiyo sharafta qofka amase dembi buu si fudud ku gelinayaa markaana nebi ayuub shayddaanka ayaa weeraro ku haya waayo maqaamkiisii baa hoos u dhacay oo dhib baa haysta nebi ayuub miyaa haddaba nebi ayuub uu hoos imaanayaa ama uu u soo dhacayaa xiisadan dhibka badan mise wuu ka dabaalan doonaa waxaa intaasi ku soo ekaanaya cutubkii toddobaad oo ahaa gunaanadka jawaabtii nebi ayuub uu siiyey elifaas waxaanan iminka idiin bilaabaynaa cutubka siddeedaad oo ka bilaabanaya baalka lix boqol laba iyo konton ee axdigii hore cutubkan waxaa hadalka qabsanaya ninka la yidhaahdo bildaad oo ka mid ahaa saddexdii saaxiib ee u yimid nebi ayuub oo waa markii ugu horraysay oo uu hadalka soo galo haddaba ninkan weerarka ku soo qaadaya nebi ayuub waxaa la yidhaahdaa bildaad bildaad wuxuu ahaa nin caadadiisa ama dhaqankiisa jecel oo rumaysan in haddii aan dhaqanka laga tegin dhibaatiba aysan jiraynin bildaad waa nin rumaysan dhaqankiisa iyo hiddihiisa wuxuuna ku doodayaa oo uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka siddeedaad aayadda siddeedaad sida tan waan ku baryayaaye bal qarniyadii hore weydii oo bal soo garwaaqso waxyaalihii ay awoowayaashood fatasheen waxay u muuqataa sida inuu baaray noloshii dadkiisii hore oo uu haatanna ka raadinayo sida nolosha maanta ay tahay tii hore ee awoowayaashiis sida daacadda ah kuwa dhaqamada raaca weeye kuwa aaminsan fikradda meertanololeedka taasoo la leeyahay dadka waagii hore waxay ahaan jireen daanyeero hase yeeshee nimankaasi baara nolosha sida ay tahay kolba heerka istaagaysa ayaa la hubaa inay yihiin kuwa wax mala maleeya laakiin aan runta haynin kuwa fikraddaasi aaminsan waxay soo qaadaan lafadad markaasay taariikh u raadinayaan oo waxay leeyihiin qofkanu wuxuu noolaa wakhti hore markaasay eegayaan xidhiirka uu ku soo kordhinayo baaritaankooda ku saabsan horumarinta aqoonta bini'aadanka hase yeeshee cid garan karta waxa ay sheegayaan ma jirto kitaabka nebi ayuub ayaa ilaah nebi ayuub uu ku weydiinayaa su'aal oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka soddon iyo siddeedaad aayadda afaraad sida tan markaan dunida aasaaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaad waxgarad tahay taasi ii sheeg bildaad dooddiisu waxa weeye markii aannu yareen sidan iyo sidan baannu wax u samayn jirnay wuxuu kaloo garanayay maahmaahyo iyo halhays tiro badan wuxuu kaloo aqoon u lahaa sida hadallada quman loo yidhaahdo ha yeeshee wax ka duwan elifaas hadalladiisa meesha lama iman oo nebi ayuubna ma qalbi qaboojinin waxaadse mooddaa inuu kaba sii xumaa elifaas oo wuxuu si weyn u niyad jebinayaa iminka nebi ayuub oo uu dhaawacayaa wax badan waxa sidan yeelayana waa bildaad oo isaga lagu tilmaamo inuu ahaa nebi ayuub saaxiibkiis intaannu dhibaatada ku dhicin waxaan haddaba ku bilaabaynaa dooddii bildaad ee ku sallaysnayd dhaqanka iyo caadada waxaana dooddiisa aan ka eegaynaa kitaabkii nebi ayuub baalka lix boqol laba iyo konton ee axdigii hore cutubka siddeedaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxii u jawaabay oo wuxuu ku yidhi ilaa goormaad waxyaalaha kan ku hadlaysaa oo ilaa goormaa erayada afkaagu ay ahaanayaan sida dabayl xoog badan haatan waxaad arkaysaa in ragganu ay yihiin kuwa garasho leh oo garanaya doodda waa niman cilmi leh waxaad eegtaa sida bildaad hadalka uu ugu xumaynayo nebi ayuub oo wuxuu leeyahay ayuubow hadalkaasu waa sida sanqadha dabaylaha oo waxaa tahay buu leeyahay mid aan waxa uu leeyahay cidi garan karin oo xawli ku socda waxaad haddaba arkaysaa in iyaga oo dhaniba ay dardar ku socdaan oo ayuub qudhiisa ayaad arkaysaa inay wax ka qaldan yihiin sidaannu arki doonno markaana hadalkan uu ku hadlay bildaad waa ka qoslinayaa dadkii badnaa oo ku soo xoomay inay maqlaan gabayada iyo hadallada laysweydaarsanayo baryihii hore markii laysku gabyayo ama la wada hadlayo dad badan ayaa imaan jiray si bal ay u dhegaystaan doodda oo waxaa lala simi karaa sida dadka maanta ay u jecel yihiin ciyaaraha haddaba yaa ilbaxsan markaannu eegno kuwa daawada loolanka jidhka ama kuwa wakhtigooda siiya loolanka xikmadda sida gabayada iyo garta haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka siddeedaad aayadda saddexaad ee baalka lix boqol saddex iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan war ma ilaahbaa garsooridda qalloociya mase ilaaha qaadirka ah baa caddaaladda qalloociya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimailada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga ah oo ah somali t w r at yahu com aaduu u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin